ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan waa lix iyo labaatanka bisha rajab sanadka kun afar boqol afartan iyo shanta hijriyada qodobada maanta arbacaa barnaamijkan idinkugu soo gudbin doona waxaa ka mid ah dagaalka iyo duqaymaha jiida ghaza oo galay maalinkii boqol labaatan iyo afraad oo xiriir ah hadalhayn la xiriirta heshiis xabad joojin ah oo dhex mara yuhuudda iyo kooxaha muqaawamada filistiin oo taagan nusratul islaam almuslimiin oo weeraro khasaare dhaliyey ka fulisay dalalka maali iyo nigeriya weerar lagu qaaday maxkamad ku taalla waddanka turkiga carruurta yar ee ku dhimanaya xeryaha barakacyaasha ee dalka suudaan oo aada u kordhaya xuutiyiinta yemen oo mar kale weeraro maraakiib lagu beegsaday ka fuliyey qaybo ka mid a badda cas iyo militariga ethoobiya oo sheegay inay ku jiraan diyaargarowgii ugu dambeeyey oo ay kula wareegayaan badda soomaaliya qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
في السلوى وحين تحلق التقوى فسبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت
waa hagaag qodobadaas oo idil waad dhegaysan doontaan insha allah aynu ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka dagaalka iyo duqeymaha jiida ghaza ayaa galay maalinkii boqollabaataniyoafraad oo xiriir ah iyadoona ay taagan tahay hadalhayn la xiriirta heshiis xabad joojin ah oo dhex mara yuhuudda iyo kooxaha muqaawamada filistiin warbixin ku aadan qodobkan waxaa soo jeedinaya walaalkeen cabdiraxmaan beder magaalada ghaza ayaa maalinkii boqol labaatan iyo afaraad oo xidhiidha martigelinaysa duulaanka cudwaaniga oo kaga imaanaya maamulka yahuudda tobanaan ruux oo rayda ayaa ku shiiday duuqiimo xoogan oo saacadii ugu dambeeyey kiyaanka saayuniga ka fuliyay jiida ghaza iyadoo dhanka kale ay muuqato ififaalo wanaagsan oo ah inay yahuudda iskaga baxaan marinka ghaza go-doonkan ay ka qaadaan muslimiinta ku dhaqan marinka diyaaradaha yahuudda ayaa si isku midda u beegsanaya bartamaha koonfurta iyo waqooyiga jiida ghaza halkaasoo ay ku gumaadiyaan shacabka falastiiniyiintii aan waxba galabsan waxaana saacad walba jiida ghaza ka soo baxaya war sheegaya duqeen sababtay dhimasho iyo dhaawaco soo gaaray haweenka iyo carruurta ku sugan marinka ghaza duqeen ay diyaaradaha yahuudda ka fuliyeen deegaano ay ku sugnaayeen dad barakacyaal ah oo ku taala mandiqa dacda koonfurta magaalada ghaza waxaa ku shiiday ugu yaraan lix qof halka ay ku dhaawacmeen tira intaa ka badan afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay waxay ciidamada yahuudda ku kaceen labiiyo toban xasuuq wuxuushlimo ah kuwaasoo ay u geysteen in badan oo ka mid ah muslimiinta ku sugan marinka ghaza waxaana ku shiiday in ka badan boqol iyo toddoba qof halka ay ku dhaawacmeen boqol afartan iyo saddex ruux oo u badan haween iyo carruur aan waxba galabsan ciidamada yahuudda waxay qaraxyo isku xigxiga ka geysteen koonfurta magaalada ghaza waxayna qaraxyadaasi dhibaateeyeen dad badan oo muslimiin ah halka ay burburiyeen guryo badan oo ay leeyihiin barakacayaasha isbitaalka shuhadaa u laksa waxaa la geeyey afar ruux oo shuhado ah oo ku waxyeelooway weerar rasaaseen ah oo ay ciidamada yahuudda ka geysteen mandiqada xajrudiiga ee marinka ghaza sidoo kale ciidamada yahuudda waxay weerar noocan oo kalea ka geysteen albaabka hore ee isbitaalka naasir xaafadda alburaaq ee galbeedka magaalada ghaza waxay diyaaradaha ciidamada yahuudda duuqeeyeen gaari ay saarnaayeen dad shacab ah waxaana ku dhintay shan qof oo ka mid ah dadkii saarnaa gaariga afar iyo toban qof ayaa ku shiiday weerar toogasho ah oo ay ciidamada yuhuudda ka geysteen magaalada kanyonis ee koonfurta jida ghaza bartamaha magaalada kanyonis waxay ciidamada yuhuudda dhowr guri oo ku yaal halkaasi ku garaaceen madaafiicda goobta gebi ahaanba guryihii ay beegsadeen ciidamada yuhuudda ayaana dhulka la simay magaalada rafax waxay ciidamada yuhuudda duqeynay ka geysteen ka dhashaday shuhaado iyo dhaawacyo tirabeella oo soo gaaray barakacayaashii ku sugnaa halka la beegsaday madaarista ku yaala jiida ghaza ayayna duqeynayaan ciidamada yuhuudda madarse kaabiga ku haysa isbitaalka lamal duqeyn ay ka fuliyeen ciidamada yuhuudda waxaa ku shiiday afar iyo toban qof oo ka mid ah barakacayaashii hoyga ka dhigtay madarasada muqayimka jabaaliya ee marinka ghaza waxaa ku shiiday toban qof toban kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib duqeyn culus oo ka dhacday guri ay degnaayeen qoys falastiiniyiin ah geesta kale ciidamada yuhuudda ee ku sugan marinka ghaza ayaa la kulmaya dagaallo xoogan oo kaga imaanaya dhanka kooxaha wax iska caabinta falastiiniyiinta ciidamada muqaawamada waxay burburiyeen gaari cagaf cagaf ah oo ay ciidamada yuhuudda u isticmaalaan duminta guryaha muslimiinta ghaza goobta ayuuna ku basbeelay gaarigii cagafka ahaa iska horimaadyo ka dhacay galbeedka magaalada kanyonis oo laysku adeegsaday hubkan oo ciidiisa kala duwan ayaa khasaare baaxadda lagu gaarsiiyey ciidamada yuhuudda waxayna dib ugu laabteen halkii ay markii hore kasoo baxeen gaari mikraafa oo ay leeyihiin ciidamada yuhuudda kuna socodaalaya magaalada kanyonis ayay muqaawamadu la beegsadeen qoriga r b g-ga waxaana halkaasi ku gubtay gaarigii mikraafka ahaa ciidankii saarna ayaana u qeybsamay dhimasho iyo dhaawac iyadoo ay askarta muqaawamada sidoo kale qarxiyeen gaari ay saarnaayeen ciidamada yuhuudda diyaarad helikobter ayay guutada jugta culus ee muqaawamada la beegsadeen gantaalka saam toddobo waxaana goobta ku burburay diyaaradii kadib markii ay haleeshay gantaalkii lala beegsaday waxay sidoo kale ciidamada muqaawamada weerareen fadhiisin ay ku sugnaayeen ciidamada yuhuudda waxayna u kala qeybsameen dhimasho iyo dhaawac taliska milatariga yuhuudda ayaa qirtay dhimashada soddon iyo kow ka mid ah ciidankiisa oo uu ku dilay duqiimaha ka soconaya jiida ghaza askartan yuhuudda ay qiratay dilkooda ayaa ku jiray gacanta muqaawamada waxauna shaaca ka qaaday taliska yuhuudda in uu ku jiray hogaamiye guuto ka mid ah guutooyinka yuhuudda yuhuudda ayaa la kulmaysa dagaaladii ugu darnaa abid ee soo mara waxayna ku weynaysaa askar badan oo ka tirsan milatariga iyo kuwa keedka qaar badan oo ka mid ah ciidamada keedkana waxay si cad waan gambashalin u diideen inay ka qayb galaan dagaalka lagu dhigbixinaya milatariga yuhuudda tan iyo markii uu bilowday dagaalka u dhexeeya ciidamada aan lahayn khibradda caskariga iyo kooxda muqaawamada falastiiniyiinta ee difaacanaya dhulkooda waxaa yuhuudda laga dilay in ka badan laba kun sideed boqol labaatan iyo sideed oo askariya saraakiil iskugu jirta halka dhaawacyadooduna ay marayaan in ka badan kun saddex boqol iyo afar askari sida cadna waa tiro aada uga fog xaqiiqada rasmiga ee ka taagan furmaha jiida ghaza ugu dambeyntii wasiirka arrimaha dibadda ee qatar maxamed bin cabdiraxmaan athaani ayaa sheegay in ay kooxaha muqaawamadu ka heleen jawaabta heshiiska maxaabiis isdhaafsiga ay la galeen maamulka yuhuudda kaasoo lagu soo kala qaatay shir ka dhacay magaalada baariis ee caasimada waddanka faransiiska wasiirka arrimaha dibadda ee qatar oo shir jaraa'id la yeeshaday antonio bliken wasiirka arrimaha dibadda ee mareykanka ayaa waxa uu sheegay in jawaabta kooxda muqaawamada ay tahay mid rajo weyn laga leeyahay waxa uu intaa ku daray inuusan hadda wax tafaasiil dheeri uusan ka bixinayn xiisadda taagan wasiirka ayaa waxauu intaa raaciyay inay jiri doonaan wadahadallo kale oo ku saabsan heshiiska kooxaha muqaawamada ayaa dhankooda waray soo saareen waxay ku sheegeen inay ka jawaab celiyeen heshiiska kadib wadatashi ay sameeyeen hoggaanka kooxda waxay intaa ku dareen inay si wanaagsan uga jawaab celiyeen arrinta si loo xaqiijiyo heshiis dhammaystiran oo ay ciidamada yuhuudda iskaga baxaan guud ahaan ghaza go-doonkan ay ka qaadaan marinka ghaza si loo gaaray heshiis xabad joojin oo dhammaystiran iyo maxaabiis isdhaafsi dowladda mareykanka ayaa dhankeeda waxay sheegtay inay dib u eegis ku sameynaysa jawaabta ay muqaawamadu ka bixisay heshiiska ay la gashay maamulka yuhuudda antonio bliken wasiirka arrimaha dibadda ee mareykanka ayaa sheegay inay wadatashi la sameyn doonaan maamulka yuhuudda
وفي جزري عرفت الله وبالأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida markanna waxaad kusoo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey caalamka waxaa soo jeedinaya walaalkeen maxamed sheekh cali ku dhowaad toban askari ayaa lagu dilay weeraro cusub oo ay fuliyeen mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin wararka ka imaanaya dalka maali oo nigeriya ayaa ku waramaya in mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ay halkaasi ka fuliyeen weeraro cusub oo geystay khasaare iskugu jira naf iyo maal intaba weerarka koowaad oo ahaa mid dhabagal ah ayaa waxay mujaahidiinta ka fuliyeen dalka maali kaas oo ay ku beegsadeen askar ka tirsan xukuumadda maali weerarkan oo dhacay maalinnimadii isniinta ee lasoo dhaafay ayaa waxaa lala beegsaday kolonyo ka tirsan askarta xukuumadda maali oo ku socdaalaya inta u dhexaysa mandiqada jiima iyo karfi oo ka tirsan gobolka kaysi ee dalka maali war kooban oo kasoo baxay jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa lagu sheegay in weerarkan lagu dilay ugu yaraan shan askari oo ka tirsan askarta xukuumadda maali sidoo kale waxay mujaahidiinta sheegeen in weerarkan lagu soo furtay mid ka mid ah gaadiidka dagaalka hub noocyo kala duwan leh iyo sanaadiiq rasaas ah isla maali waxay mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam almuslimiin ka fuliyeen weerar kale oo kamiin ah kaas oo lagu beegsaday maleeshiyaad ka tirsan xukuumadda fagnar ee uu ruushka tababaray weerarkan oo ahaa mid kamiin ah ayaa waxay mujaahidiinta la beegsadeen askar ka tirsan maleeshiyaadka fagnar oo ku socdaalaya qeybo ka mid ah wilaayada moobti ee dalka maali waxaana kamiinkan ka dhashay khasaare nafeed waxay mujaahidiinta xaqiijiyeen in weerarkan lagu dilay ugu yaraan saddex ka mid ah coloshodu shaqaystayaasha fagnar halka kuwii kalena ay cagaha wax ka dayeen waxaa intaa dheer oo ay mujaahidiinta weerarkan ku furteen hub iyo agaabyo militari marka laga yimaado dalka maali waxay mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam almuslimiin weerar qarax ah ka fuliyeen dalka niger qaraxa ayaa waxa uu si gaara kaga dhacay deegaan ka tirsan mandiqada taleberi ee dalka niger waxaana uu gebi ahaanba burburay gaariga uu qaraxu haleelay iyadoona ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen wixii saarnaa gaariga qaraxa lala eegtay maalmihii lasoo dhaafay mujaahidiinta alqaacida ee galbeedka afrika ayaa sare u qaaday weerarada ay ka geysanayaan wadamada dhaca saxaraha iyo saaxilka afrika iyadoona camaliyaadkooda gaarsiiyey wadamo hor leh oo ku yaala mandiqada dhinaca kale weerar ayaa lagu qaaday maxkamad ku taala dalka turkiga weerarkan oo lagu qaaday maxkamad ku taala magaalada istanbul ee dalka turkiga ayaa mas-uuliyiinta xukuumadda ankara sheegay inay fashiliyeen waxay weerarkaas ku sifeeyeen inuu ahaa mid argixiso iyagoona xusay in la toogtay laba ruux oo weerarka kusoo qaaday maxkamadda ku taala dalkaasi cali yarlakeya oo ah wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda turkiga oo si adag uga hadlay weerarkan lagu qaaday maxkamadda ayaa sheegay in labada qof ay dileen ciidamada ay iskugu jireen nin iyo haweenay hubaysan kuwaas oo ka tirsanaa sida uu hadalka u dhigay xisbi hore loo mamnuucay oo lagu magacaabo xisbiga dimuqraadiga bidixda fog ee kacaanka wasiirka waxa uu sheegay in weerarkan ay ku dhinteen lix ruux oo saddex ka mid ah yihiin ciidamada booliska xukuumadda ankara iyo saddex kale oo rayid ah muuqaalo lagu faafiyey baraha internetka waxaa lagu arkayaa sida uu dhacay weerarka lagu qaaday maxkamadda ku taala dalka turkiga halkaasoo dagaal kooban ku dhex maraya ciidamada booliiska iyo kooxda weerarka fulisay ma ahan markii ugu horreysay oo lasoo weeraro xarumaha dowladda turkiga ee ku yaala dalkaas waxaana inta badan weeraradaasi mas-uuliyaddooda sheegtay xisbiga shaqaalaha ee kurdida ee magacooda loo soo gaabiyo b k k geeska kale xeryaha qaxootiga suudaan ayaa la sheegay in maalinkii ay ku dhintaan saddex iyo toban carruur ah waxay ugu yeeraan dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ayaa si rasmi ah u sheegay in labadii saacadoodba ay ilmo yar ku dhintaan xerada lagu magacaabo zamzam oo ah xero ay dadka kusoo barakaceen oo ku taala gobolka dayarfuur ee dhaca galbeedka dalka suudaan kaliir nikoliyah oo ah haweeneyda madaxda ka ah kooxda ayaa bayaan ay soo saartay ku tiri waxaan ku qiyaasnay ugu yaraan in halkii cunugba uu ku dhinto labadii saacadoodba gudaha xerada taas oo ah in qiyaastii saddex iyo toban carruur ah ay ku dhintaan maalinkii carruurta waxaa haysata nafaqdaro baahsan waxaana ku dhiman karaa saddex ilaa lix toddobaad gudahood haddii aanay helin daryeel iyo dawo ayay sii raacisa hadalkeeda wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka suudaan ayaa dhankeeda sheegtay in maleeshiyaadka gurmadka deg deg ah ay jareen isgaarsiinta telefoonka iyo internetka qaybo badan oo ka mid a dalka suudaan dembiyadan waxay saameyn xun ku yeesheen xaaladaha dhaqaale iyo kuwa bini-aadinimo waxayna uga sii dari doontaa dhibaatada joogtada ah ee dadka rayidka ah ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka suudaan ugu dambeyntii wararka ka imaanaya xeebaha badda cas ayaa ku waramaya in maleeshiyaadka xuutiyiinta ee gacansaarka la leh xukuumadda shiicada ee iiraan ay mar kale weeraro ku qaadeen maraakiib isticmaalaysa xeebaha badda cas weerarkan oo sawaarikh loo adeegsaday ayaa lala beegsaday maraakiib rornaakayaanka sahyuuniga ah ee dhibaatada ku haya ehelkeena khaza iyo guud ahaan dhulka falastiin maraakiibta cusub ay weerareen maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa lagu kala magacaabaa esternax iyo morning tide markabka lagu magacaabo esternaxi oo laga leeyahay dalka griiga ayaa sidee agab loogu talagalay maamulka yahuudda sida ay wararku tibaaxayaan markabka ayaa waxaa soo gaaray waxyeelo daran laakiin waxaa badbaaday shaqaalihii saarnaa sida uu ka dhawaajiyey sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada dalka griiga oo u waramay wakaalada wararka ee royters mid ka mid a milkiilayaasha markabka oo lagu magacaabo firdina shiblit oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in markabkooda gudihiisa uu ka dhacay qarax sida uu hadalka u dhigay shaqaalihii saarnaa markabka waxba sooma gaadhin kadibna waxay sii wateen socdaalkooda sidaasi waxaa yidhi ninka lagu magacaabo frandino shiblin keletid oo ka mid a milkiilayaasha markabka labaad ee ay weerareen maleeshiyaadka xuutiyiinta weerarkan gantaalada hirdada dheer loo adeegsaday ee ay fuliyeen maleeshiyaadka xuutiyiinta ee gacansaar kala leh xukuumadda tehraan ayaa sii xoojiyey welwelka ku aadan beegsiga maraakiibta maraykanka ingiriiska iyo kuwa u roran kayaanka sahyuuniga ah weerarkan cusub ayaa kusoo aadaya xilli dhowaan duqeymaha iska kaashadeen isbahaysiga ay horboodayaan maraykanka iyo ingiriiska ay ku beegsadeen goobo ay hub ugu keedsanaayeen maleeshiyaadka xuutiyiinta ee weerarada ka geysanaya badda cas
وفي جزري عرفت الله وكالأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhagaysanaysaan idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa militariga ethoobiya ayaa sheegay inay ku jiraan diyaargarowgii ugu dambeeyey oo ay kula wareegayaan badda soomaaliya iyagoona sheegay inay diyaar u yihiin la dagaalanka cadowga koowaad oo ay leedahay ethoobiya oo dabcan ah ummadda soomaaliyeed warbixin ku aadan qodobkan walaalkeen cabdifataax faarax ayaa soo jeedinaya dowladda xabashida etoobiya ayaa mar kale ku celisay inaysan marnaba ka waaban doonin damaceeda inay qabsato badda soomaaliya iyadoo tix raacaysa heshiiskii bishii lasoo dhaafay dhex maray muuse biixi iyo abey axmed jenaraalka ugu sarreeya ciidanka etoobiya ayaa jeediyey khudbad uu si faahfaahsan uga hadlayo diyaargarowga ballaaran ee ciidamada xabashidu ugu jiraan sidii ay isugu fidin lahaayeen xeebaha soomaaliya isagoo khudbad ka jeedinayay kuliyadda tababarka ciidamada huruusu ee gobolka city ee dhulka soomaali galbeed ayuu carabaabay inay la dagaalamayaan cadowga taariikhiga etoobiya oo ula jeedo dabcan ummadda soomaaliyeed jenaraal beerhanu julla taliyaha ciidanka xabashida ayaa ku hanjabay inay dharbaaxo adag ku dhufan doonaan cid walboo isku dayda inays hortaagto go-aankeeda ah inay qabsadaan xeebaha degmada lughayo ee gobolka awdal ee dalka soomaaliya taliya julla ma qarsan in ciidamadoodu ay isku diyaarinayaan guluf weyn oo shacabka etoobiya loogu raadinayo bad ay ka kalluumaystaan ayna ka soo degaan badeecadaha muhiimka u ah noloshooda dowladda etoobiya waxay sheegaysaa inay soo idlaysay diyaargarowgeedii ciidanka iyadoo dhegaha ka furaysanaysa diidmada ka imaanaysa shacabka soomaaliyeed ee ku aadan heshiiskii xaaraanta ah ee muuse biixuu la galay abey axmed
ciidamada difaaca itoobiya waxay diyaar u yihiin in ay cagta mariyaan oo ay burburiyaan cadowga taariikhiga deriska la ah itoobiya waxay cadowgeeda iskaga difaacaysaa midnimo iyo si wada jir ah mar kasta oo itoobiya ay soo fuulaan culaysyo iyo caqabado ciidamadaynu waxay u diyaarsan yihiin in ay burburiyaan cadowga isku dayaya in ay kasoo gudbaan xuduudda etoobiya waxay bilowday howlgal ay dib ugu helayso marinbiyoodkii ay sannado ka hor lumisay waana in ciidamadu isku diyaariyaan howlgallo adag
እናንተ የውስጥ ጸጥታችሁን በማስተካከል አገራችሁ አንድ ሆና ቆማ ከውጭ የሚመጣ ካለ ለመመከት arrinta xusida mudan ayaa ah in goobtii uu taliyaha ciidanka etoobiya khudbadda ka jeedinayay oo ka tirsan gobolka soomaalida city lagu marti qaaday maayarka magaalada qarbi dahro oo xabashida etoobiya ah halka aan loo yeerin guddoomiyaha gobolka city ay ku taalo kuliyadda tababarka ciidanka etoobiya arrinkan oo muujinayay in qorshahan uu yahay mid fog inkastoo jenaraalkan uusan magac dhabin cadowga etoobiya haddana waxaa loo wada fasirtay soomaaliya oo ah dalka keliya ee cadaawadi kala dhexayso etoobiya ayna weligood isku haysteen dhul iyo bad intaba dhinaca kale ra-iisul wasaaraha etoobiya oo khudbad ka horjeedinayay xildhibaanada baarlamaanka federaaliga etoobiya ayaa sheegay inay ka go-an tahay helitaanka bad abey axmed wuxuu soo hadal qaaday in xiisadaha ka dhashay marinbiyoodka soomaaliya isagoo hadlayay ayuu ku celceliyey in marnaba aysan dayici doonin dhiigga ciidamada etoobiya ee soomaaliya lagu laayay abey ayaa ku celceliyey in kumanaanka askari ee etoobiya ka jooga soomaaliya aysan ciyaar ciyaar u dhimanayn ayna gaari doonaan biyaha badda cas tani ayaana muujinaysaa in ciidamada itoobiya ee dullaanka ku jooga soomaaliya hadafkooda ugu weyn yahay sidii ay u boobi lahaayeen dhulka soomaaliyeed halka dowladda federaalka madaxdeeda ay mar walba sheegaan in ciidamadan ay nabad ilaaliyaal yihiin xasan sheekh maxamuud oo tan iyo markii muuse biixiyo abey heshiiska badda galeen isu muujinayey inuu yahay hogaamiye ka caraysan arrinkaas difaacayana qarannimada soomaaliya ayaa si cad oo aan gambasho lahayn wuxuu u sheegay inaanay itoobiya bad u diidanayn laakiin ay diidan yihiin wadiiqada ay u soo martay oo ah heshiiska ay la gashay maamulka somalilan marka laga soo tago xaqiiqda iyo wejiga dhabta ee xasan sheekh maxamuud oo ka mid a dadka dhulka soomaaliyeed bay lah uga dhigay shisheeyaha wuxuu horey uga tanaasulay dhulka soomaali galbeed oo uu ku tilmaamay inuu yahay dhul itoobiya leedahay qadiyadda dowladda itoobiya lagu siiyey badda soomaaliya ayaa dhelisay hadalhayn ballaaran oo gudaha iyo dibadda ah iyadoo soomaalida siday u wada dhan yihiin ay ka hor yimaadeen in baddooda la siiyo itoobiya meelaha sida xorta ah looga banaanbaxay dadkuna ay codkooda muujiyeen waxaa ka mid ah deegaanada wilaayaadka islaamiga ee soomaaliya qeybaha kala duwan ee bulshada ayaana dhigayay banaanbaxyo waaweyn oo ay ku sheegeen in naftooda ay u huri doonaan difaaca dalka iyo badda soomaaliya culimmada soomaaliyeed ayaa dhankooda fadwooday inaanay marnaba bannaanayn in dhul muslimiin leeyihiin taakaba ha ahaatee la siiyo gaalada sheekh jaamac cabdisalaam oo waraysi siiyey kanaalka alkataa'ib maalmo kadib heshiiskii muuse biixiyo abey axmed ayaa caddeeyey xukunka sharciga ee arrinkaasi taaka dhulka islaamka ka mid ah ma bixin karo qof mataqaanaa basharihii nooc uu kaa iniman kaana nooc uu rabo ha ahaado madaxweyne iyo ka hoos ummadoo dhanna ma bixin karto ilaahay baa subxaana watacaala milkisiiyey arladaa dadka muslimiinta ilaa yowma alqiyaama rabbi keliya in lagu caabudo ayaa loogu talagalay marka in lagu shirkiyeelo ama gaalo la siiyo sharcan wa caqlan waa arin muxaram ah oo aan banaanayn waa arin caqlan wa sharcan aada iyo aada meel ka dhac iyo qalad weyn u ah arin ansaxaya iyo mid suurtagelaya midna ma ah marka laga hadlo guud ahaan caalamka hadalhaynta la xiriirta heshiiska badda ee itoobiya iyo maamulka somalilan waxaa ka hadlay dadyow kala duwan oo ay ku jiraan aqoon-yahano iyo wariyaal wax ka qora arrimaha afrika taariikhyahanka weyn ee doctor raakib asarajani ayaa muuqaal uu soo dhigay barta youtub-ka uu ku leeyahay wuxuu kaga hadlay damacyada itoobiya ee la xiriira badda soomaaliya isagoo soo hadal qaaday maraaxisha uu soo maray
يعني ايه دولة حبيسة؟ حبيسة جغرافيا في بيقسموا دول العالم لدول ساحلية ودول حبيسة.
إثيوبيا جغرافي أهان ودل أن بد لهين دولدها كويا العالمكا أيا أكلا قيب سما كوا بد له iyo kuwa aan wax badan lahayn oo xaabiise loogu yeero dowladaha xaabiisada marka waa kuwa aan lahayn wax bad ah kuwa badaha lehna waxay ka dhigan tahay inay u furan yihiin ganacsiga adduunka dowladaha badla-aanta ah ee caalamka ka jira waxay tiradoodu gaaraysaa afartan iyo sagaal dal waxayna ku kala yaallaan dhammaan qaaradaha adduunka marka laga reebo ameerikada waqooyi iyo dabcan austareeliya afrika oo kale waxaa dalalka badla-aanta ah ka mid a uganda yurub oo kalena waxaa dalalka badla-aanta ka mid a austareeliya yurub oo kalena waxaa badla-aan ah austariya aasiyana waxaa ka mid a afghanistaan ameerikada koonfureedna waxaa ka mid a dalalka aan badda lahayn bolofiya inta badan dowladaha badla-aanta ah waa dowlad faqri ah dabcan waxaa jira dowlado badla-aan ah oo haddana dhaqaale ahaan wanaagsan sida kuwa ku yaalla yurub oo kale austariya iyo switzerlan laakiin si guud dowladaha afrika aasiya iyo ameerikada koonfureed ee badla-aanta ah waa dalal faqri ah mid ka mid a asbaabaha dacfiga dhaqaale u keenayana waa inay badla-aan yihiin
او اسيا او امريكا الجنوبيه بتبقى ضعيفه اقتصاديا واحد اسباب ضعفها موضوع ان هي حبيسه كده saabir mashhuur oo isaguna muxallif ka faalooda arrimaha dunida muslimka gaar ahaan waddamada carabta ayaa ku tilmaamay heshiiskii muuse biixiyo abey axmed inuu ahaa khiyaano qaran haddii aan laga horteginna la arki doono ciidamada itoobiya oo la wareega dhulka soomaaliyeed haweenka soomaaliyeedna kuufsada xilligaasna qaylo afka labadii la dhawaaqi doono قيام إقليم أرض الصومال الانفصالي في الصومال بالتنازل عن ميناء بربرة لإثيوبيا لمدة خمسين عاما maamulka somalilan ayaa dekadda berbere uwa tanaasulay ethoobiya muddo ku siman konton sano waa kiro lacag la-aan ah oo ay itoobiya ku helayso dhulbadeed dhirir ahaan dhan labaatan kilomitir waxay tani la mid tahay jiidda khaza oo ay la wareegtay itoobiya muddo dhan konton sano iyadoo ka dhisanaysa saldhig militari iyo deked waxay ka dhigan tahay in dhulka itoobiya ay noqotay waa gumaysi dhacay iyadoo aan hal xabad la ridin taas cagsigeeda sacbis ayaa lagu soo dhoweeyey macal asaf waxaan leennahay muuqaal rageed laakiin caqligeennu wuxuu noqday midka carruurta oo kale aniga waxaan aad uga cabsi qabaa in wixii ku dhacay shacabka suudaan oo aan shan sanno ka hor ka sii digay ay ku dhacaan dadka deggan deegaanada somalilan waxaad arki doontaan ciidanka etoobiya oo idin gowracaya haweenkiinna iyo gabdhihiinnana kufsanaya sidaba hadda ka socota gobolka ogaadeen iyo kuwa la midka ah ee ay etoobiya haysato
وحدث سيحدث لسكان إقليم أرض الصومال فسوف تجدون الجيش الأثيوبي يذبحكم ويغتصب نساءكم وبناتكم كما يحدث الآن في أجدين وغير أجدين داخل إثيوبيا ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق guud ahaan intaas ayaan ku soo afmaraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala uma walaalaha barnaamijka nagala qaybgalayo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaan illaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت